munaasabaddan oo sii heer sare lan agaasimiiyey weliba dhaqoqowdaya deegaanka balaadhis ee gobolka sarara ku dhowaada tum iyo lama arday oo barataya xifdinta qur-aanka kariimka iyo weliba ku qeyb galaya maamulka gobolka iyo kan deegaanka madaxda wasaaradda oo qaabtiyo arrimo diinta macalimiin waalidiin maamulka macadka culummada iyo marti sharaf kala unkoreyntii iyo weliba munaasabada hadalha ku jeediyey hirsi xaashi daahir iyo ustaada zakariya ibraahim maxamed oo ku mid ah aasaasiyaalka macadkunga iyo weliba faahfaahin ku biyana marxalado saahamaria macadkunga ardayda tan hadda dhammaynaysaa waa labaiyo toban arday oo dhammaanteed qur-aanka dhameeyey falilaahi alxamdu madrasadan waxaa la asaasay muddadaa macalinku sheegay adigu labadii kun iyo labaatankii koob iyo labaatankii intaa ay furayd laba dafcadood baa ka baxay taa waxaan uga jeedaa cilmiga waxa la yidhaahdo waxa weeyaan waa waa beer maalintii la asaasay magaaladeenu waxay ahayd magaalo aan waxa weeyaan qur-aanna lagu dhigin wax kalena lagu dhigin siro baanu ka bilownay markaas siroga waxaa ka horeeyey labadaa qol oo magaaladu kheyrilaahay sii adhisteen dabeedna hawshaadaan aanu gallay dabeedna waxaa waxaa markaa labadaa qol markii la helay arday baa loo baahday dhaqaala loo baahday kheyr allaha siiye waxa weeyaan rag mu'asisiinah oo axmed warsame iyo axmed xaajaadin iyo ay ka mid yihiin ayaa hawshaa kheyr allaha siiye qayb ka qaatay dabeedna sidii aanu ku bilownay ilaa maanta waxaa ka aflaxay afar iyo labaatan arday oo qur-aanka ilaahay ka bartay magaaladeen waxaan u mahad celinayaa dhammaan waxa weye ciddii ka soo qayb gashay xafladdan ala soo camirtay intaasoo dhan waxay isugu timi ardayda ayareere maanta qur-aan ka dhammaysay waxaana ku mid ah xildhibaanada iyo marti sharafta ku qayb galiya weliba oo mahadnagana macalimiinta macadka iyo ardayda iyo weliba oo ka dhiirigeliyana iyo la majibaaranga dadaalsho waxaa kale aynuunu joognaana waxa weeyaan xufaadda iyo ardayda qur-aanka xifdiyey si aynu u dhiirigelin lahayn qur-aanka ay barteen iyo qiimaha ay qaadeen aanan ugu sheegi lahayn waalidka ardayga ku dadaalay ee diintaa ku garab galay iyo macallinka baray intuuba waxaa weyn ilaahay jalla wacalaa mansilad weyn bay kaga jiraan iminkana waa marlabaadkii oo maanta magaaladii waa taa qariyad bay noqotay horumar bay gaadhay runtii dee waa taa ilaahay barakeeyey wax kalena maaha waa qur-aanka iyo diinta iyo diintaa runtii lagu akhriyayo diinsaar bay yeelatay iminka meesha waxaa isugu nimid inaynu hambaliyayno oo baaragnoo ardayda qur-aanka dhammaysay labaiyo tobanka arday ee heer ballaadhiseed aad iyo aad baan u hambaliyaynayaa kolley annagu caynabaanu ka nimi caynabo dadaal badan oo tarta badan baa lagu jiraayo xagga qur-aanka xifdigiisa ah
meeshan ballaadhis taariikh bay leedahay taariikhdeedu mid la soo koobi karayo ma aha dalka somalilan waa meelihii halbowlaaha laga xoreeyey dhirtaasaanu fadhihi jirno aan magaalo iyo shaahtoonna lahayn waa mahadleh iyona mahadbili dhammaanteen waxaan isugu nimi carruurta yaree labiyo tobanka ah ee mancaamadda ka qalin jabinaysa waalidiintii ardayda wax u bartay way mahadsan yihiin dhammaantood way mahadsan yihiin muxuu ahaye ilmo yar wax la baro waxa ugu wanaagsan diinta islaamka ugu wanaagsan ilmaha yar marka diinta islaamka lagu barbaariyo wuxuu baranayaa inuu dadka u cadaalad sameeyo marka koowaad